إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadanaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyay qeybo ka mid ah gobolada shabeellaha hoose iyo baay gaari kooyal ah ayaa ciidamada kenya loo gubay gobolka mandheera bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in xasan sheekh uu yahay nin maqaarsaar ah oo iibinaya khayraadka ummadda soomaaliyeed taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka dowladda federaalk ayaa sheegay in etoobiya wixii ay ka rabtay soomaaliya ay si dhibyar kaga heshay mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ayaa sheegay in dhulku leeyahay muqdisho ay ka boobayso dowladda federaalk mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa tegay dalka etoobiya halkaasoo kulamo kula yeeshaan saraakiisha ciidanka etoobiya dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroonaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ahee alfurqaan haatanna uu diyaargaroob ah isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo jimca taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay labaiy tobanka bisha jumaada thani sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan saddex iyo tobanka disembar laba kun afariyo labaatanka dhageystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyay qeybo ka mid ah gobolada shabeellaha hoose iyo baay iyo gaari kooyal ah ayaa ciidamada kenya loo gubay gobolka mandheera dagaalyahano aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga ciidamada soo duuliyaasha uganda ay ku leeyihiin deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose in muddoa jabaqda rasaasta ayaa ka dulshanqaraysay xerada ciidamada uganda ee deegaanka danow mana jirto tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan weerarkaas oo na soo gaartay markaani oo gobolka baay ee koonfurta soomaaliya guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku hasqaysay xirada askarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay isla gobolka baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay habeenkii xalay ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday isbaaro ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin gudaha degmada jalalaksi waxaana ka dhashay qaraxan cisbaarada lagu weeray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac markaaniyo gobolka laamu guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsatay kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ka soo baxay magaalada maliindi kuna sii jeeday deegaanka kamboni qaraxa ayaa haleelay mid ka mid ah kolonyada gaadiidka ay wateen waxaa goobta ku basbeelay gaariga iyo askartii saarneed sida lagu sheegay war ka soo baxay idaacadda landalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in xasan sheekh uu yahay nin maqaarsaar ah oo iibanaya khayraadka ummadda soomaaliyeed tafaasiil ku aadan warkaas waxaa si ambaqaadaya cabdulkhaaliq macali cabdiweli xili ay sii siyaadayso hadalhaynta la xiriirta heshiiska madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo u dibadhacleeya dowladda xabshida itoobiya u saxiixay badda soomaaliya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo si adag uga hor yimid arrintan ayaa waxa ay sheegeen in xasan sheekh uu yahay nin maqaarsaar ah oo baylihinaya kheyraadka ummadda soomaaliyeed iyagoona tilmaamay inay kolay ahaataba uu dalka isaga carari doono iyagoo intaa ku daray in marnaba aysan aqbali doonin in etoobiya la siiyo badda soomaaliya kala qaaday indhahu kala qaaday bad baa la gatay bararac bararac aniga odaga xasana waan ka yaabanahay anugu filinkiisa waan ka yaabanahay waxaan kaga yaabanahay baddaa maxaa etoobiya uu dhiibayo war ninkaa meel maxaawaalaya oo soomaali muxuu u walaaqayaa ninkan soomaali meel kasta asagaa walaaqaya war xasan gurguurtoo maad ilaahay ka cabsato war maxaad soomaali u kala luminaysaa mar qabuuruhu dhexgalay lagu dhaho mar lagu dhaho micnaha dee aawadiiba oo gatay anuu waa kaa yaabanahay anugu haddaan hadduu ka waantoo weeyo soomaaha dee shicibka shinni waa ka daran yahay soomaali haddii isu raacdo dee me- dadku ku carari doona anu ma garanayo haya mideeda kale anu mid baan masii ogaaba Ee, nin maqaar saara anu maq- xa- xasan sheekh maqaar saar inuu yahay baan u arkaa caasimaddii soomaaliyeed la sheegayo xasan inuu sh- maqaar saar ka yahay bay bay la taha wuuna ka yahayba wallahi ma gabbanayo oo bilah ma gabbanayo xasan gooree noqotoba wallahi wuu carare oo bilah wuu carare oo tallah wuu carare aabi axmed badda soomaaliyan qaadanaya iyo hururururug iyo wababababa uu ku hayo intii nafar soomaali nool yahay uu ku dhimanaya baddaas xasan sheekh ayaa si bahdin lah dowladda xabshida itoobiya ugu saxiixay kheyraadka ka dhexeeya ummadda soomaaliyeed waxaana abiy la arkayaa isagoo aan wax jaxaanjax ah ka qabin uu soo hordhigayo qodobada uu isaga doonayo waxa uuna durbadiiba qalinka ku duugay inuu xabshida qodobadeeda uu u saxiixo isagoo aan wax gorgortan ah ka gelin ummadda muslimka ah ee soomaaliyeedna waa mid u taagan difaacidda dalkeeda iyo diinteeda waxaana ay banaanbaxyo badan oo ay kaga soo horjeedaan damaca xabshida itoobiya ka dhigeen meelo badan oo ka mid ah dalkeena soomaaliya waad mahadsan tahay cabdulkhaaliq taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in etoobiya wixii ay rabtay soomaaliya ay si dhabyar kaga heshay faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaaraa cali aadan cabdisalaan guuleed oo ah taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in etoobiya wixii ay ka rabtay soomaaliya ay si dhib yar kaga heshay wuxuu tilmaamay in heshiiskii ay hore ugula galeen maamulka somalilan aanun wax badan ugu fadhinin etoobiya ujeedaduna ay tahay inay bad hesho maantana taas ayay heshay etoobiya baddan somalilan heshiiska ay la gashay wax weyn uma ahane soomaaliya way ruxaysa ujeedo kale ka leedahay waan gartay ujeedada ka leedahay waxaa waaye markay kugu qabsato oy ku ruxdo oy ku wareeriso ood jahawareerto ood exhausted noqoto in waxa aad waxay rabto kaasoo dhacaan Mhm.
kaasoo daataan Mhm.
marka yani etoobiya soomaaliya way ruxday way ruxday way ruxday Mhm.
meesha rabta ha u isticmaasho aakhirkiina en, waxaysan mar kale sida kale ku hesheenay ay ka heshabaan isleeyahay wuxuu tilmaamay inay jiraan qodobo muhiim ah oo shirkii ankara loogu saxiixay etoobiya balse warbaahinta aanan laga sheegin taas oo ay ka mid tahay in heshiiskii muuse bixi aan lasoo hadal qaadin bad halkay doonta ha laga siiyo ciidamada dalka soomaaliya joogana aanan laga saari karin duulaanka shisheeye ee soomaaliya En, etoobiya inay la timid inaan ciidamada a u ama awsom ee soomaaliya jooga laga saari karin Aha.
Eh, lana aqbalo Mhm.
soomaaliya ogolaato ka mahad celiso Mhm.
eh, waxay soomaaliya ka soo qabatay Mhm.
En, eh, inay dalbatay in la siiyo bad Mhm.
En, ay iyadu xor u tahay En, eh, meeshay rabta ha uga taalla soomaaliya laakiin in bad hesho Mhm.
En, eh, in ay hesho in maaragtay inaan laga hadlin mog aydan lasoo hadal qaadinba intabana waa waa laga ogolaada waad mahadsan tahay cali mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ayaa sheegay in dhulku leeyahay muqdisho ay ka boobayso dowladda federaalka tafaasiil ku aadan warkaas waxaa la diyaaraa farxaan cali waxaa isa soo taraya cabashada ka soo baxaysa saraakiisha iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ka sheeganaya isla dowladda federaalka ee ay iyagu ka tirsan yihiin mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ayaa sheegay in dhulkiisa ay ka boobayaan booliska dowladda federaalka sarkaalkan ayaa tilmaamay in dhulkiisa oo ku yaala saybiyaano laga iibiyey ganacsade iyo xubin ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabo liibaan shuluq maanta ee, guri aan leeyahay oo ku yaalla ee magaalada muqdisho oo intaas dhowr iyo labaatan sano meesha ku dhisan yaan ku shaqaynayay in maanta niman yimidaan booliisa oo reer ah booliis reer ah inay yimideen ay isku dayayaan inay dumiyaan Ee, dhulkaani waxaa la yidhahdaa ee, saybiyaano dhulku ku yaallaa howlaha guud qeybay ku lahayd a d c qeybay ku lahayd qayb waxaa ku lahayd tobografiya dhul waxaa isku jiro badan in wiil yar oo la yidhaha libaan shuluq oo ah wiilashan jaadka lacagta badan ka sameeyey in lasoo siiyey wuxuu intaa ku daray sarkaalkan inuu taagan yahay quus la iskuna awood sheeganayo ciidamada dowladda federaalkuna ay hab qabiil u abaabulan yihiin wiilka yar wuxuu leeyahay dhulkaan waa soo gatay waxaa ka soo gatay madaxtooyada dhowr iyo toban milyan laga qaaday waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed ogeysiiyo waxaan taaganahay quus sababtoo ah sharcigaan u dacwanay jawaab kama hayno nimankaan na- raba inayna xoogaan ma hayno ee, wax dukumenti ay wataan in leeyihiin waxaasaan kugu haysanaa ma hayno xoog in maanta aan ku jirahay afar iyo labaatankii waxaan leeyahay madaxweynaha waa maqliyay arrintan waana u sheegay ee maxkamadda dacwadaha ka taala feela ka furan oo ma mooga hadday saa ku socoto waxaan u malaynaa ee, dowladnimada sheegaya inaysan wax ka jirin haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo la arko saraakiil ka cabanaysa dowladda federaalka ayagoo horey warbaahinada la wadaagay in mushaar la'aan ay dhigtay dowladda federaalka aad baad u mahadsan tahay farxaan warkan dhegaystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa tagay dalka etoobiya halkaasoo kulamo kula yeesheen saraakiisha ciidanka etoobiya faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa la diyaar ah cabdalle mukhtaar wafdi ballaaran oo uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka la baxay jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa gaaray dalka etoobiya halkaas ay kulamo kula yeesheen saraakiisha ugu sarreeya ciidanka milatariga itoobiya maxamuud sayid aadan oo ay safarkiisa ku helinayeen wasiirada tamarta iyo kheyraadka biyaha ah axmed baraaki zubayr iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada mascuud cabdulaahi axmed ayaa la kulmay taliyaha ciidamada itoobiya ninka lagu magacaabo berhanu jula qoraal kooban oo lagu baahiyey warbaahinta maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo in si nabad ah ay u wada noolaadaan dadka deggan xuduudaha sida warka loo dhigay tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dowladda itoobiya ay ciidamo hor leh soo gelisay gobolka gedo kuwaas oo qayb ka noqonaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo axmed madoobe waad mahadsan tahay cabdalle warkii oo dhegaystayaal duhurnimadan jimcaha aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa inagaynta